bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axadda taariikhdu ay ku astaysan tahay lix iyo labaatanka bisha juun sannadda labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan warar kala duwan ayaa waxa ay kasoo baxayaan weerarkii ismiidaaminta ahaa ee shalay gelinkii dambe lagu qaaday hotelka nasa ablood one ee ku yaala isgoyska kilomitr for wararku ayaa intaa waxa ay ku darayaan in khasaaraha ka dhasha weerarka uu gaarayo afar iyo toban ruux oo dhimasho ah iyo sidoo kale toddoba iyo labaatan dhaawacyo ah oo la gaarsiiyey goobaha caafimaadka ee ku yaala gudaha magaalada muqdisho waxaana sidaasi u sheegay warbaahinta qaar ka mid a howlwadeennada caafimaadka ee isbitaalada magaalada qaar ka mid a dadkii ku dhaawacmay weerarkii shalay gelinkii dambe lagu qaaday hotelka ayaa la sheegay xaaladooda caafimaad in gudaha dalka aan waxba looga qaban karin kuwaas oo u baahan gargaar dalka dibaddiisa ah sida uu u sheegay warbaahinta mid ka mid a agaasimayaasha isbitaalka madiina ee ka mid a isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiinta kale ee dowladda ayaa si aada u cambaareeyay weerarkaas waxaana dadkii ku geerooday ka mid ahaa burci maxamed xamsa oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale golaha wasiirada ee xukuumadda burci ayaa waxaa la sheegay in ay inuu ku geerooday gudaha waa gudaha hotelka ka gadaal dhaawac soo gaaray waxaana dhaawiciisa sidoo kale la sheegay inuu ahaa mid halisa kaasoo ugu dambeynna uu u geeriyooday qaar kaloo ka mid a dad rayida oo halkaasi kaag dhowaa ayaa qayb ka ahaa dadkii dhaawacyada iyo dhimashadaba ay kasoo gaartay weerarka waxaana dadka dhintay intooda badani ay yihiin dad rayid ah oo xilligaasi ka ag dhowaa goobta qaraxa ayaana dhacay xilli dadka muqdisho ay isku diyaarinayeen xilliga afurka oo daqiiqada yar un keliya ay ka xersaneed ciidamada dowladda soomaaliya ayaa howlgalkaasi soo gebagabeeyey isla fiidnimadii hore ee xalay waxaana la sheegay kooxaha weerarka hotelka ku qaaday inay gaarayaan tir ahaan ilaa iyo shan ruux madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tacsiyo diray dhammaan dadkii ku geerooday gaar ahaan burci maxamed xamse oo ahaa wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan dowladda soomaaliya oo qayb ka ahaa dadkii halkaasi ku geerooday sidoo kale beesha caalamka ayaa weerarkaasi cambaaraysay ugu dambayna wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliya ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay gudaha magaalada muqdisho kaga hadlay weerarka iyo waxyaabihii uu ahaa iyo tirada dadkii weerarkaasi geystay isagoona tilmaamay in ciidamada dowladda soomaaliya ay ka itaal roonaadeen kooxihii weerarka soo qaaday walow oo sheegay in khasaaraha dib ay ka sheegi doonaan qaraxa wuxuu ahaa de gaari qaraxa ayay yiri albaabka hore ee hoteelka maashahableed ku dhuftaan kadibna waxa ay galeen hoteelka ilaa iyo saddex qofoora hoteelka gashay gaari kaleeto waxaa jirata waxaa askasay ka dhigatay oo ninkii watay isku qarxiyey oo laakiin banaanka dhinaca kaleeta jidka dhina banaanka dhinaca hoteelka ku qarxay marka hoteelkay galeen nasiib wanaag horta uma aysan suurta gelin intay hoteel ku jireen hal qof ay jiraan laakiin gelitaankii hore ayay waxay jireen saddex qofood oo saabka hoteelka ka mid ah ilaa haddaan hadda hoteelkan ka yimid dhimashada aan soo arkay waa saddexdaas qofood laba qofood oo la yiri ilaa iyo hadda lama hayo hoteelkana sidiisaba dad badan ma deganin ilaa sideed iyo toban qofood aa deganin lix iyo toban kamidan evacuation bay ku sameeyeen ciidamadii hay-adaha amniga ee markasto ka horgelaya hoteelka marka arrinta taas waxaa jira dad shicib oo ku dhintay shacab oo ku dhintay qaraxii hore oo gaariga banaanka hoteelka ku dhintay oo ilaa iyo saddex qofood la ii sheegay laakiin ayadana waxay u baahan tahay xaqiijin hogaamiyayaasha shirka madasha qaran ee soomaaliya ayaa soo ileeyay shirkoodii iyadoona laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban dhowr qodob kuwaas oo ku salaysan hanaanka doorashada ee noqonayso sanadkan iyadoo laysku raacay in odayaasha dhaqanka ee boqol soddon iyo shanta xubnood ay soo xulaan xubnaha baarlamaanka taasoo la dhammaystiri doono sida wararku ay sheegayaan dabayaaqada bishan waxaana la sheegay in shir laysugu imaan doono kaasoo lagu go-aami doono qaabka iyo sida saxda ah ee odayaashaasi shaqadooda ay noqonayso iyo guddiyada la magacaabayo kuwaasoo la sheegay ugu dambeyn lix iyo labaatanka ilaa iyo siddeed iyo labaatanka bishan in lagu dhawaaqo shirka madasha qaran ee lagu soo gabagabeeyey magaalada baydhabo ayaa sidoo kale dadka dega gobolka banaadir ee banaadiriga waxaa loo qoondeeyey in aqalka sare ay ku yeeshaan laba kursi oo lagu kordhiyey tiradii konton iyo afarta aheyd ee la gaarsiiyey ilaa iyo konton iyo lix iyadoona haatan laga wardhowrayo qamaqaamka magaalada muqdisho iyo waxyaabaha ay noqonayso matalaada gobolka banaadir aqalka sare uu ku yeelanayo xubnaha dowlad goboleedyada ayaa iyagu sidoo kale shirkaasi hadalla ka jeediyey kuwaasoo ugu dambayn warmurtiyeed laga soo saaray ay isku raacsan yihiin dhinacyada oo idil dowladda soomaaliya ayaa haatan u dabaabushaysanayso gaarista hanka doorashooyinka ee sanadkan taasoo lagu saleeyey mar kale afar dhibic shan walow la sheegay inay tahay markan markii ugu dambaysay ee qaabkan wax loo qaybi doono halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer xuska lix iyo labaatanka juun ayaa si weyn looga xusay magaalada muqdisho iyo qaybo ka mid ah gudaha dalka soomaaliya iyadoona munaasabad si heer saraa loo soo agaasimay ay ka dhacday magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya waxaana munaasabadda ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo xubno ka tirsan labada gole ee dowladda munaasabadda oo ka dhacday dugsiga tababarka ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa waxaa khudbado kala duwan halkaasi ka jeediyey mas-uuliyiintii ka qayb gashay uu ka mid ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte iyo xubno kaloo ka tirsan dowladda waxaana ugu dambayn munaasabadda soo xiray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaasi oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey madasha waxa uuna sheegay in soomaaliya mar kale ay dib isku soo laaban doonto taasina ay ka shaqay doonto dowladdiisa sida uu sheegay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya munaasabadda habeenkii xalay lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ayaana haatan waxa ay hordhac u tahay toddobaadka xorriyadda soomaaliya iyadoona shan maalin kadib loo dabaaldegi doono maalinta gobollada koofureed ee dalka xornimada ay ka qaadeen gumaystihii talyaaniga lix iyo labaatanka juun ayaana macno badan ugu fadhiiso soomaaliya waana maalintii ugu horreysay cala soomaaliyeed laga taagay ciidda soomaaliya ayadoo sidoo kalena ka dhigan maalintii ugu horreysay ee gobollada waqooyi ay ka xoroobaan gumaystihii ingiriiska walow gobollada koofureedna shan maalin kadib ay qaateen xornimadoodii taasoo ay ka qaateen dowladdii talyaaniga oo xilligaasi gumaysanaysay sidoo kalena magaalooyin waaweyn oo ka tirsan soomaaliya ayaa lix iyo labaatanka juun si aada looga xusay marka laga reebo deegaanada maamulka somalilan oo ayagu ku saleeyay maalintan maalin ka dhicsooday sida ay aaminsan yihiin waxaana inta badan somalilan ay xustaa siddeed iyo tobanka mey oo ay u arkaan inay tahay maalintii ay soomaaliya inteeda kale ka go-een cabdiwaal oo ah siyaasi hore oo ka tirsan hogaamiye kooxeedyadii dalka soo maray ayaa waxa uu iska fogeeyey inuu asigu ka dambeeyey afduubkii loo geystay ugaaskii beeshaceer waa xerigii loo geystay ugaaskii beeshaceer ee dhowaa lagu xiray magaalada guraceel ee gobolka galgaduud cabdiwaal oo kula hadlay warbaahinta gudaha deegaanada galgaduud ayaa waxa uu sheegay in hadalladaasi ay yihiin kuwo been abuura sidoo kalena cadaawad looga abuurayo waxa uuna sheegay inaanu asigu ka dambaynin xeriga ugaaska beeshaceer oo lagu xiray maalintii arbacada eenu kasoo gudubnay gudaha magaalada guraceel ka gadaal markii la sheegay inuu soo dacweeyey cabdiwaal ugaaska ayaa haatan ku maqan dhinaca iyo sacuudi carabiya oo la sheegay inuu soo cumraysanayo dabadeedna dib ugu soo laabanaya magaalada waxaana dadka ku dhaqan magaalada guraceel ay si aadah kaga gilgisheen arrintaas ayagoona isugu soo baxay dibadbaxyo ay ku muujinayaan sida ay u diidan yihiin xarigga loo geystay hogaamiyaha dhaqanka ee deegaanada galgaduud waxaana la sheegay in dadka markii dambe lagu wargeliyey in dib xorriyaddiisa loo siiyey ugaaska uuna u ambabaxay dhinaca iyo sacuudi carabiya qaar ka mid a siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka galgaduud ayaana arrintaasi si aada kaga soo horjeestay kal hore ayadoona cabdiwaal haatan u sheegay in arrintaasi waxba ayna ka jirin wauna iska fogeeyey eedda ku aadan in uu wax ka maleegay shirqoolka lagu xiray hogaamiyahan dhaqankaah ee ugaaska beeshaceer warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya anigoo saaxiibkiin maxamed amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh